barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitroband iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha oktoobar waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anuwaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aannu ku eegayno dhiirigelinta dhallinyarada la timaada curinta iyo hal abuurka kala duwan waxaan kaga qayb qaadanayaa inuu hal abuurka horta ereyga hal abuur yahay in qofku soo kordhiyo wax cusub keeno fikro cusub keeno oo aan horey loo samayn fikradaas tusaale ahaan kombiyuutaradan hadda la isticmaalo qof baa hal abuur u lahaa oo keenay waa wixii qof wuxuu ka helay bulshada dhiirigelin markuu kombiyuutarka sameeyey sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
codkaasi macaanee fanaanka cawaale aadan iyo xubintii cayaaraha goordhow ay iyaguna soo socdaan dhammaantoodna waxaad kaga boganaysaan intuu socdo barnaamijkan dhallinyarada marka hores waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warka caalamka
xukuumadda dalka turkiga ayaa shaqadii ka caydhisay in ka badan toban kun oo shaqaale rayid ah iyada oo xukuumadda dalkaasi ay wado tallaabooyin ay kaga wax kaga qabanayso isku daygii inqilaab ee dalkaasi ka dhacay bishii julaay ee sannadkan shaqaalahan la eriye ayaa isugu jira aqoon-yahan macalimiin jaamacadeed iyo shaqaale caafimaad waxaana la baahiyey warka erigooda xilli dambe oo shalay oo sabti ahayd turkigu wuxuu hore shaqada uga caydhiyey in ka badan siddeetan kun oo shaqaale rayid ah isaga oo xabsiyadana u taxaabay in ka badan soddon kun oo kale kuwaas oo lagu eedeeyey inay xidhiir la lahaayeen inqilaabka
dhulgariir ayaa subaxnimadii axaddan maanta ah mar kale ruxay dalka talyaaniga hay-adda ilaalinta dadweynaha ee talyaaniga ayaa sheegaysa in dhulgariirka uu dhulka soo dhigay dhismooyin ku yaala meelo dhowr ah oo ka mid a bartamaha talyaaniga dhulgariirka cabirkiisu yahay lix dhibic lix ayaa burburiyey dhismooyin ay markii horeba waxyeello u geysteen dhulgariir toddobaadkii hore ka dhacay isla agagaarka uu hadda ka dhacay dhulgariirkani
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad maqashaan waxaan kusoo qaadanaynaa dhiirigelinta dhallinyarada ee dhinaca curinta iyo hal abuurka waxaana toddobaadkan magaalada laascaanood kusoo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkani hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaanu kusoo qaadanaa dhallinyarada iyagoo hil abuurka sameeya nagala qayb qaadan doona barnaamijkani obsiye cilmi cabdikariin obsiye iyo miskii cabdixakiin cumar oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood iyo nuuradiin axmed siciid dhallinyaradan ayaa waxay ka hadlayaan muhiimadda hal abuurka ay leedahay iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan
magacaygu dhalinyarada marka in la dhiirigeliyo hal abuurka iyo inay bulshadu isdhex gasho iyo in lakala faaideysto participation lakala qaato waa important dhalinyarada oo kale hadda dhalinyarada gobolka oo kale way jireen kulamaan u qabanay oo sanadkii dhaweed oo kale dhinaca kubadda isdhexgalka tiimamka laakiin sanadkan waxumaan u qaban laakiin in dhalinyarada la dhiirigeliyo anigu waanu soo dhaweynayna mar walbana waanu soo dhaweynayna horena waanu ga shaqeynana haddana waanu ka shaqeynayna bal waxaad iga sheekaysaa marka hal abuurka la eego isbeddelka dhallinyarada iyo waxyaabaha hal abuurkaad is leedahay gobolka way iska bedelayaan oo muhiimadda ugu farax badani way jirtaa oo aad leedahay obsiye waan soo qaadan karaynaa maxaa ka mid a haddana hal abuurkao kale maxaa jira cakaara gurub la dhaho oo gobolka ka asaasan oo hal abuura gobolku muu lahaan jirin laakiin markuu yeesha cakaara oo la asaasay rag baa isku hawlo oo ku dhiirada ganacsatiyo cid walbalo inay dhalinyarada fitan siiyaan oo ay dhiirigeliyaan fishikooda soo nooleeyaan haddana cakaara markii lasoo nooliyey waa dareemeysaa cabdikarin juhdiga badan ee dhalinyarada ka muuqdaade tusaaleoo kale cakaaroo kale group weeyaan gabayada suugaanta wax walba dhalinyaradu u baahan tahay xafladaha wax walba soo bandhigaan gobolku muu lahaan jirin waxyaabaha lagu dhiiraday dadku ku dhiiraday gobolku bay ka mid tahay cakaara dhalinyaradu inay isdhex gasho suugaanta kubadda waxyaabaha soo jiidaya weeyaan
waan kugu soo noqon doonaa sidoo kale miski cabdixakiin cumar oo ah gudoomiyaha naadiga runta iyo ra'yiga oo ka mida naadiyada gobolka ka jira waxweynna ka qabtay arrimaha bulshada iyo hal abuurka gaar ahaan gabdhaha iyo dhallinyarada abliiga waran
bismillaah aad baad u mahadsantahay cabdikariin aad baan u salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o e-da si gaara aad baan kuu salaamay cabdikariin intaa kadib haddaan u goda golo barnaamijkan himilada iyo hal abuurka oo ah barnaamij aada u qiimo badan bulshadana wax badan ay ka faa'iideysan karto kamiski ahaan anoo kaga faa'iideysanaya kana mid ah ardayda dhalinyarada gobolka sool runtii barnaamijkan waxaan kaga qayb qaadanayaa inuu hal abuurka horta ereyga hal abuur yahay in qofku soo kordhiyo wax cusub keeno fikro cusub keeno oo aan horey loo samayn fikradaas tusaale ahaan kombiyuutaradan hadda la isticmaalo qof baa hal abuur u lahaa oo keenay waa wixii qof wuxuu ka helay bulshada dhiirigelin markuu kombiyuutarka sameeyey way ku timi niyadjab fara badan laakiin wuxuu arkay in haddana ay taageero badan uu helayo sidii ayuu qofka ugu sii dhaqaaqay kombiyuutarka inuu wax kasii badan kasii ogaado ama lagu dhiirigeliyey haddii aan dib ugu noqdo qofka himiladii uu leeyahay qof kasta oo ilaahay abuuray waxaa maskaxdiisa ku jirta wax la dhaho himilo uu han buu leeyahay oo qorshuu leeyahay qorshaha inuu gaadho waxaa ka qayb qaatay waxaweeye bulshada haddii uu bulshadii ka helin wax dhiirigeliya runtii qof waxaa ku dhaca wax la dhaho niyadjab oo u keeni kara inuu niyadjab ku dhaco anigu waxaan ka mid ahay naadiga bardhiga runtii raayiga gaar ahaan waxaan aada u taageeraa oo aan u jeclahay dadka hal abuurka dadka haldoorka dadka badanka aan ka agdhow haweeye qofku inuu qofka himilada leh ama qofka hal la odhan karo waa qof wax laga faa'iidi karo kamiski ahaan aada baan u taageeraa qofkaas naadigan waxaan ugu soo biirana waxay ahayd markii horeba inaan bulshada wax kaga faa'iideeyo aada wuxuu naadigu xoog uu saaraa dadka hal abuurka leh inaan soo saarno in lagu dhiirigeliyo hadday tahay xag ganacsiga qofka hadduu fikir ganacsi la yimaado inaanu ku dhiirigelino inaan la raadino qofkii shaqo uu markaa shaqadan uu niyadiisa ku jirta wax u fududaynaya qof wixii ka shaqaynaya
miski aad iyo aad baad u mahadsantahay waa kugu soo noqonaynaa sidoo kale nuuraddiin axmed sicdeed hal abuurka iyo muhiimadda ay leedahay dhallinyarada iyo waxyaabaad is leedahay waxbaa laga qabtay dhanka hal abuurka
bismillah magacayga horta waa nuurudiin axmed siciid aad baan ugu faraxsanahay v o e barnaamijka hal abuurka dhallinyarada inaan ka qayb galo caawa maanta kasoo baxaya laascaanood cabdikariinna si gaaraan u salaamaya waxaan leeyahay hal abuurku sidiisaba waxyaabo fara badan baa la hal abuura laakiin adduunka haddeer aan ku sugannahay waxyaabaha ugu hal abuurada ugu fara badan waa dhallinyaro marka dhallinyaradeenna soomaali ahaan marka waxaad arkaysaa dhallinyarada inay ka hurudo hal abuurnimada hadday ganacsi tahay hadday fikrado tahay hadday wax kale tahay marka dhallinyaradu hadday hal abuur kastoo dhallinyaro ka yimaada wuxuu noqonayaa hal abuurkii berita dhaxalgalka u noqon lahaa bulshada haddii for example oo kale adeer odayaalba badanaa wax sameeya hal abuurada iyo waxaa odayaashu waa waa cadaalad casar joogto oo kale marka wax wax sii jira oo adduunka sii jiraya oo dhallinyaradii dhexgelaya oo qof bulshada ku wada xidhan oo haddeer dhallinyarada jirta marka aad baan usoo dhaweynayaa dhallinyarada inay halabuur yeelato oo dhinacyo fara badan taabanay marba dhinaca oo fikradahooda iyo halabuuradooda soo bandhigaan qofkii halabuurnimada leh ee lagu arkana waxaan jeclahay in si gaara loo soo dhaweeyo mudnaan gaara la siiyo la ixtiraamo aad baad u mahadsantahay waxyaabahaad is leedahay kaba soqod adigu aad jeceshahay aad kusoo kordhiso bulshada ama aad doonaysa inaad mar kasta dhallinyarada iyo hal abuurka iyo fikradaha cusub aad jeceshahay inaad la wadaagto maxaa ka midana waxaa ka mid ah haddeer laascaanood oo kale anigu waxaan ahay ardaydii sanadkan baxday jaamacadda waxaan bartay kuliyadda ganacsiga marka haddeer laascaanood oo kale waxaa ka bannaan fursado aada u fara badan oo ganacsiya waxaad ujeeda haddeer ganacsiyadii waayeelkii iyo dadkii waaweynaa ay joogeen haddeer kasii baxayso laascaanood ahaan oo dhallinyaro fara badan baa soo kacday fursado bannaan baa weli sii jira haddeer ganacsiyada kuwa haddeer soo kobcayay sanadadii u dambeeyey soo baxay dhallinyaraa gidwada liidhara ka ahaayoo samayso hal abuurtay ganacsiyo fara badan baa bannaan dhalinyarada waxaan kula sii talin lahaa in anu maadaama aan kuliyadii ganacsiga soo baxo ganacsiga si gaara uga soo bartay in ganacsiyada badan ee magaalada ka bannaan ee fursadaha ah ay dhalinyaradu daboosho oo ka faa'iidaysato iyagoo isna shaqaalaysiinaya dadkii kalena shaqaalaysiinaya hal-abuurnimadoodii samaynaya dhallinyaradu inay tahriibto micno samayn mayso laascaanood ama magaaladay kasoo jeedaan oo baabaasan oo ganacsiga ka liidato oo odayan waxba aqoon ama da-a u joogo micno u samayn mayso dhulkiisina uu baabaasan yahay isna yurub iyo maraykan iska fadhiyo laascaanood waxaan oran lahaa ama qof walba magaalada uu kasoo jeeda inuu ganacsigeeda galo dhalinyaradu gasho waxyaabaha kale hal abuuri karan laakiin anigu ganacsigan si gaara uga talin lahaa maadaama ay fursado fara badan oo aada u fiican ay yihiin Een, sidoo kale obsia waxyaabahaad is leedahay dhallinyarada way ku riixayaan ama waxay noqon karaan dad hal abuur sameeya maxaa ka midan oo aad adigu arki karaysa aad leedahay waa inay waxyaabaha qabtaan tusaale kale dhallinyaradu waxyaabaha ku riixaya tahriibka oo kale waa dhiiri la-aan haddii dhallinyarada la dhiirigeliyo oo lagu dhaho dhalinyaro waxaa tihin mustaqbalkii beri een, dadkii beri matali lahaa dalkan dadkii beri matali lahaa een, wax walba oo dalka ka jira een, ama culture ha noqoto dhaqankii soo nooleyn lahaa wax walba soo nooleyn lahaa laakiin haddii dhallinyarada saa loo fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo dhallinyaradu hadda tusaale oo kale een, ururka cakaar oo kale intuu jiray waa dareemi kartaa cabdikar waxa iska bedelay gobolka sool tusaale cakaar wuxuu soo bandhigay een, suugaantii wax walba odayaashiibu intuu tegay wax walba kasoo qora marka dhallinyarada haddii la fahansiiyo een, dalkan opportunitiska ka jira iyo fursadaha ka jira oo tusaale uga hadda ah, nagaad oo kale een, markaanu ka hadlayno qaybtan hal abuurka iyo dhallinyarada sida loo dhiirigeliyo anu een, een, diiradda saarino dhallinyarada tu- marka ugu horreysa waxaanu ka wacyi- ka wacyigelinaa waa tahriibka waxaanu ogeysanaa inuu dhulkoodu khayraad leeyahay inay beri ay yihiin dadkii aabbayaashood iyo hooyooyinkood bedeli lahaa marka dhallinyaradu kaljarka oo kale hadda dhaqanka oo kale inaanu soo nooleyno waa sharafteennii bay ka mid tahay waa in dhallinyaradu meesha ay ka kacdaa siduu saaxiibkay sheegay oo kale ganacsiya la furaa haddana aniga shaqadayda oo kale subaxii waan soo kacaa waan shaqeeyaa dib baan u noqdaa de biisi baad gelaysaa qofku markuu shaqeeyo markuuna shaqeyn way kala duwantaha Een, sidoo kale waxaan ku noqonaynaa miski cabdixakiin cumar oo iyadu ka mida naadiyada bal hal abuurka iyo waxa aad naadigiina hal abuurtay inaad soo kordhiseen maxaa ka mida kanaadiyahaan waxaa jirta barnaamijyo badan aan kusoo kordhinay oo ah barnaamij een, gobolka hore aan looga qaban haddii hore looga qabanna waxay ka mid tahay wax een, cusub oo gobolka cusub oo ah een, maadaama odayaal badan shiri jireen in marka ugu horreysa aanu sameyna waxaa dhaho barnaamijka madasha watashiga dhallinyarada oo dhallinyaro hore aan isku aqoonin aan isku keennay taa ka miski ahaanba fikrad ahaan aniga iga timi laakiin waxaan helay dad gabdha iga caawiyey oo runtii iga soo dhaweeyey waxaanu helnay in jiraan dad isku baahan yihiin oo bulshada wax loo qaban karo dil isku dubnaado marka barnaamijkaas ayaa jirta wax kusoo kordhiyey ka miski ahaan haddaan anigu dib ugu noqdo himiladayda ama waxaan kusoo kordhi lahaa een, bulshada ama adduunka oo dhanba waxa weeye waxaan aada u taageeraa yaraanteen aan taageer jiro waxaa weeye qalinka inaan kusoo guriy buug aan leeyahay adduunka ayaan insha allah ku ta- een, rajeynayaa oo bahda qoraalka aan ku biiro oo buug himiladaydana ahayd hankaygana aan kuna hanweynaha xagga hal abuurka waxaan kusoo kordhin lahaa waa ina buug aan leeyahay adduunka aan keeno waa loo buug mid markaa waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto qaab filimaan ahaan ah waa buug sheeko filimka ma kala sameynayaba gebigiisuba waa sheeko la qoray oo kale marka inaan kusoo kordhiyo anoo gabadh ah inaan filim fikradiisii aan lahaado oo aan qoro oo markii ama koox riwaayad digta ama koox jili kartaba filimka camal aan ku wareejiyo buuguna uu diyaarsan yahay buug kalena waa iska buug bulshada dhexdiisa ah saameyn ku leh marka labada buug waa hal abuur ahaan ama wax anigu aan jeclahay inaan kaga faa'iidaysto waqtiga inta adduunka aan joogo way jirtaa ardayd ganacsi ku baratay waanahay qaybta ganacsiga in qofku fikir sameeyo way igu jirtaa fikir ganacsi inaan keeno waana insha allah waan kaga qayb qaadanayaa waana jeclaa mar kastana waan ku hanweynaha qofku shaqaalo uu noqon karaa laakiin maaha shaqadii inuu ku nagaado waa inuu shaqaalo noqdaa bulshadana wax ku soo kordhiyaa tusaalaha ugu yaraan kasoo qaadan kara waxa weeye xagga bulshada kambaniga dahabshiil oo kale dahabshiil hadda magaciisa hadduu isagu dhinto hadeer wuu shaqayn karaa wuu sii jirayaa isaga hadduu dhinto wuxuuna usii jiraa waxaa weeye wuxuu samaystay kambani shaqaaluu kasoo bilaabay shaqada hal abuur buu yeelay dahabshiil buu samaystay magacaasuu leeyimi adduunka waxaa ku faafay waa dahabshiil dahabshiil hadduu dhinto wuu sii noolaanaya marka waxaa fiican qofka bini'aadanka inuu hal abuurkiisa ka faa'iidaysto dhinac kasta bulshada isagii magac baa ku yeelanaya bulshadina waxbuu kusoo kordhinayaa waxaana hadda bulshada ku keena badanka hal abuur inuu qofka yeelan waa niyadjab xagga bulshada kaga yimaada qofkeena hal abuurka ah in la soo dhoweeyo niyadda loo dhiso la gacan qabto kor loo soo qaado waxaa noqonaysa ummadan baa ku dhismasa ummadan baa kusoo baxaysa qofkiina wuxuu yeelan waxyaalo badan inuu isku sii dayo ayuu ku suurtogelayaa aad baad mahadsan Aan kugu soo noqono naadiga runta iyo raayiga iyo buugaagta iyo waxay soo bandhigeen waan usoo noqon doonaa Een, nuurudiin maxaad adigu leedahay een muhiimadda ganacsiga oo kale iyo hal abuurkiisa iyo waxyaabaha siday u guuleysan karaan dhallinyaradu weliba dhallinyarada ganacsiga ku jirta Een, horta dhallinyaradu ganacsiga hadday galaan waxay kaga opportunity badan yihiin oo kaga fursad badan yihiin oo ganacsiga wuxuu u baahan yahay waxyaabo fara badan hadday adeer isku xidhkii dhallinyarada suuqgeyntii waxyaabo fara badan noqonayso dhallinyaradu waxay kaga opportunity badan tahay inay waayeelku ganacsi sameeyaan waayo ninka dhallinyarada ganacsiga sameeya ee maanta laas caanood joogay waad garanaysaa ee dhallinyaradiisiiba ku dhex jira dadkii kun- kumanaan qof oo dhallinyaraha ku xidhan isboortigii u dhex geli karaa wuxuu samaysan karaa marketinka isaga keliyaaba ku filan qofkaasi qofka dhallinyarada haddeer qof waayeel hadduu business sameeyo wuxuu u baahan yahay isagu manager keliya ku noqon karaa wuxuu u baahan yahay qof marketing u noqdaa iyo qof xisaabiya iyo dad saasoo badan buu noqdaa laakiin qofka dhallinyarada ahi hadduu isagu xisaabyo caadiya samaysto managerka iyo marketingka isagaa isku qabsan kara waayo bulshadiiba ku dhex jira waxa la raba in loo market gareeyo businesskasina waa bulshadii bulshada isagoo badanaa dhallinyaradu asaafar badan bay leedahay dad bay ku xihan tahay bulshay ku xihan tahay badi waa sporti wuxuu samaysan karaa waxaasoo ummada wuu keensan karaa meesha wuu ku xidhan karaa isagoo dhexgelaya maashi een, dhallinyaradii waayeelku uma hayaan time badanaa ay dhallinyarada ku dhex galaan oo kusoo guraan adduunka haddeerna waxa ganacsiga ku xidhan yahay sidiisa waa dhallinyaro hadday hadda tiknolojiyadda tahay iyo hadday suuqa tahay iyo sideeda banaanba haddeer dhallinyara wa- wa- waxyaabaha ugu fara badan ee laga faa'iidaysto ah mana qumana in dhallinyarada iyadoo lacagtii iyo wax kasta iyo wax kastoo bi- een, ficilo kastoo dhacaya haa dhallinyaradaygu halabuur heli kartaa in haddana waxyaabihii ugu fara badnaaya wax laga laga heli jiray resourceka waa dhallinyarada hadday cafeteria ku caawinayaan hadday sport gelayaan oo garoomada casriga loo sameynayo waxaa marka ila quman fikrad dhallinyaradu lagaga faa'iidaysanayo oo badan baa jira oo odayaal haddeer ku fadhiyaan in odayaasha la yidhaahdo fadhiga dhallinyaradu fadhiga ka kacdo dhallinyaradii een, iyagii baa laga ganacsanaya iyagiina waa iska yurub iyo maraykan iyo waxay ku jiraan iyo tahriib iyo waa- waxaa u daaran qoomam kale ay ku jiraan marka waxaan dhihi lahaa anigu dhallinyarada fadhiga ka kaca ku jeeste waxaa bannaan howlihiinni baa bannaan opportunitiyada aad xaqa u lahaydeen baa bannaanoo aydan qabsan ka faa'iidaysta opportunitygiina khaaskeediina ah weliba kuwii khaaska inuu ahaa baa bannaan ka faa'iidaysta nolol amar een ogsiya adigu ma is leedahay een hal abuur badan baa maskaxdoodii iyo fikradoodii la jiif ah haddii dhallinyarada la dhiirigeliyo waa la gaarayaa skiliska dhabtaa xirfadda dhabtaa way gaarayaan dhallinyaradu to dhallinyarada waxaan ka wacyigelinaa inay een, fikradooda soo saaraan oo binium ka dhigaan fikro xoroo meel walba taabanaya marka een, hadda tusaaloo kale waxaad ka soo qaadaa qofka dhallinyarada fikirkiisii soo saara wuxuu ku yidhi ganacsi oo kale aan furayaa Een, dee waa in la saacidaa hadda isagii lacag muu hayn ma fahanti tusaale oo kale qofka dhallinyarada fikirkiisuu soo saara Een, ama faamiligiis uu la yimi ama qof kale uu la yimi ama saaxiib waa inaad kusii garab gashaa cod karin markaa saas bay dhallinyaradu horumar ku gaari kartaa siiba dhallinyaradu waa in la dhiirigeliyaa baan maaminsan anigu shaqsi ahaan noqon doonaa gabagabadii ayaan ku dhownahay miski een, maxaa idinka idiin suurtogeliya inaad hal abuur fara badan naadigiina isugu keentaan buugaag qortaan een, lasoo bandhigo gaar ahaan gabdho dhallinyara oo khaasa naadigiinu ka koobnaado Een, waxaa taas sabab una ah een, waxa weeye wacyigelinta badan aan samaynay marka naadiga runtiira ay wuxuu aada u fududeeyey waxa weeye soona celiyey feedback ah in bulshada u baahan tahay wacyigelin badan in qofkaan ku nidhaahno waxaa samee waxaa samee laakiin anagu aan badanka wax yar aan samayno waxqabadkaygu aada u yaryahay laakiin dadka aanu fahansiino inay wax qabsan karaan awood leeyihiin hal abuur leeyihiin maskax dhammaystiran oo wax ku qabsan karaan inay leeyihiin baan tusnaa waxaan tusnaa aqoonta ay barteen waxaa jirta arday badan oo jaamacada ka qalinjabiyey ee iskuulle ka qalin ee dhameeyey oo waxba aan bulshada kusoo kordhin karin ama ama haddii xataa wax yar laga een, waraysiga la weydiiyo aan ka jawaab celin karin taana waxa weeye maskaxdiisa ayaa ku qafilan oo wuxuu aaminsan yahay inuu qof waxaa dhammaystiran aan ahay wax soo kordhin kara bulshada marka haddaan anugu ka mid ahay naadiga badhiga runtiiraay waxaan xoogga saarnaa waxa weeye wacyigelinta bulshada gaar ahaan waxaan xoog u siisanaa waxa la dhaho motivational brain maskaxda ayaan qofka kasii een, gudihiisa waxa ku jira baan u dhaadhacan ururo fara badan baa jiray magaalada ururadu way dayacnaayeen waxyaaba laakiin sanadkan maanta ah waxaa jira fursado aada u ballaaran oo haddeer waxaad dareemaysaa ururadii magaalada oo dhan inay haddeer laasacaanood ahaan aasar loo kale ahaan laasacaanood ururada ka jira oo dhani dayacanaan fara badan baa haystay dhib fara badan baa haystay haddeer waxaad dareemaysaa inay midoobeen maalmahan oo ay dhisayeen oo maqaabadeeda socotay dallad ay ku wada midoobayaan marka dalladaas waxay u fasiliteed garanaysaa waxyaaba fara badan haddeer qofka hal abuurka leh waxaa jira kun urura haddeer magaalada ka jira oo laakiin isku wax qabanaya marka way isku dul dayacnaayeen dalladaas haddeer oo kale waxay usoo faa'iideynaysaa een, for example oo kale marka wacyigelin la sameeyo in wacyigelintii waxaa sameynaya haddeer sagaal urur meelahaas aan maqlaya baa ku midoobay marka sagaalkaa ururba wacyigelin waxay sameynayaan si dhammaystiran oo midna mid isagoo awal gaargaar bay ahayd iyagii laftirkooda waxay kala faa'iideysanayeen waxyaaba fara badan bulshadii waa sagaal organisation meel ka timo sagaal group wey isu tegay waxay noqonaysaa dad aada u fara badan bulsho aada u fara badan bay wax gaarsiin karaan iyagoo hal yool leh oo hal meel ku wada socda oo one objective wada leh marka waxyaabihii horta wacyigelintaas waxaan filayaa sanadkan maanta inay laascaanood ugu fiican tahay hadday dalladaas u hirgasho oo organisationada dhan mid noqdaan marka marka anigu kelmadda ugu dambeysay aan dhalinyarada kaga qayb qaadanayo barnaamijka dhegaysanaysa ama kuwa dib ka dhagaysan doontaba waxaan leeyahay ka faa'iidaysto inta aada nooshaa waqtigaaga ka faa'iidaysto een, awoodda aada leedahay ee bini'aadanimo ku soo celi bulshadii iyo dhaq- een, waqtigii loo geliyey dib u soo celi een, hal abuur waad ka heli kartaa awoodna waad leedahay kaga faa'iidaysto jaaniskaaga adduunka intaad nooshahay waana wax eh, een, ku soo celinaya bulshada oo aad kaga dhex muuqan doontid haddii aad fikir haysid soo bandhig oo hala cabsan Ee, waa wax dhici karta in lagaa caawiyo haddii xitaa aad awoodid kaliya fikirkaaga ayaa la qaadanayaa waana lagala lagala qayb qaadanayaa barnaamijkan hibada iyo halabuurka ayaa intaasi ku dhan waxaana ka qayb qaadanaya obsiye cabdikariin obsiye miska cabdixakiin cumar iyo nuuraddiin axmed siciid oo ka mid a ururada dhallinyarada ka jira magaalada laascanood waxayna si waonaga waramayeen muhiimadda ay leedahay halabuurka iyo inay dhallinyaradu ku dhiiradaan sidoo kalena waxyaabaha ay ka taageeraan
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayuu ahaa oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka kusoo diyaariyey halkaasi halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa dhinacii cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
xubintii isboortiga waxaan ku soo qaadan doonaa dhegaystayaal faynaalka tartanka kubadda cagta ee jenaraal daa'uud ee soomaaliya oo galabta lagu wado in lagu soo gebagabeeyo magaalada muqdisho tartankan oo ah kan labaad ee ugu xiisaha badan ciyaaraha kubadda cagta ee soomaaliya ayaa ciyaarta ugu dambaysa ee faynaalka waxaa isugu soo haray kooxaha banaadir iyo jenyo haddaba faahfaahinta kulankan xiisaha badan ee galabta loo ballansan yahay waxaan ka waraystay maxmed qadar ibraahim daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo degan magaalada muqdisho ugu horreynna waxa uu ka hadlayaa labada kooxood ee taagan faynaalka waad mahadsan tahay nuur bukhaari Eh, kulanka maanta wuxuu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee jenyo iyo kooxda banaadir oo xilli ciyaareedkan wareegii guruubyada isku soo arkay markaasna waxaa badisay eh, kooxda jenyo oo ku adkaatay hal gool oo bulshiyon ahaa Eh, labada kooxood ee maanta finaalka jooga ee banaadir iyo china waxay kala soo reebeen kooxaha qaranka eh, ama ciidamada oo- aw- eh, xoogga dalkay soo kala reebeen oo tusaale ahaan oo kale kenya waxay soo reebtay kooxda horseed oo militariga ah hal gool eber bay nagu soo adkaadeen halka banaadir ay rigoorayaal kusoo reebeen kooxda heegan oo booliiska ku ciyaaraysa magacoodu kadib hal gool iyo hal gool ay galeen ba ay rigoorayaal ku adkaadeen eh, banaadir sport club Eh, waxaa jirta eh, nuurow in laba kun afar iyo tobankii ay ahayd markii ugu dambeysay jenyo ay ku guulaysato koobka general daa'uud halka banaadir markii labaad sanadii hore iyadoo ay ku guulaysteen horyaalka soomaaliya oo ay si ambiitin ah ay ku qaadayeen maxamed qadaroo ka waran ee dadka sidee u xiiseeyaan dadka magaalada muqdisho ciyaarahan aada iyo aad baa loo xiiseeyaa nurow eh, ciyaaraha soomaalidu xitaa maalmaha eh, horyaalada ka- ay jiraan wadamada eh, dunidu markay jiraan sida ciyaaraha gariiska iyo kuwa spain iyo meelaha markay jiraan xitaa eh, dadku waxay u dareeraan garoomada caalamiga ah ee soomaaliya hadda ka furan sida conis oo kale aad bayna dadka u daawasho tagaano oo aad bay u xiiseeyaan waxaad arkaysaa xilliga ciyaarta ka hor saddex saac inay dadku gaari sii korayaan oo ay garoonku gaarayaan waxaana laga baqayaa garoonku inuu buuxsamo isagoo garoonku awbaaxadiisuna ay aada u weyn tahay marka soomaaliya hadda aad iyo aad baa looga xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta Ee, maxamed qadar xitaa waxaa jirtay in dhowaanahan ay jireen garoomo nuuca cawska ah, macmalka ah iyo kuwa maaragta leh shabaqa korka xiran iyo t v toos u tabiya marka arrimahan oo dhan maxay ka bedeleen qaab ciyaareedka dhallinyarada kubadda cagta soomaaliya hamid badan ayay geliyeen dhalinyarada maadaama markii hore ciyaaruhu ay ahaayeen qofkii ciyaarta raba inuu garoonku taga ay ahayd laakiin hadda qofka isagoo gurigiisii jooga ayay telefishinada ku tartamayaan inay ciyaaruhu tabiyaan Eh, waa telefishino local ah oo muqdisho ka dhisan ayaa ciyaaraha si live usoo dawiya laakiin telefishinada soomaalidu hadda waxaad malaysaa inay kasii jeedaan laakiin waxaa jira laba telefishin oo gudaha soomaalida ka dhi- muqdisho ka dhisan oo cayaaraha si toos usoo tabiya waxayna taas keentay dadka inay gurigooda ka daawadaan oo cayaaraha kuwa xitaa jilib culeyska ahaa ee soo bixi karin xitaa ay jeclaadaan kuwa kale ee garoonku jooga xitaa mararka qaar markuu kaamirada la aadiyo waxay dareemayaan inay garoonku dhex fadhiyaan markaasay gacmuhu sida yeelayaan sida kuwa adduunka oo kale aad iyo aad bay cayaaraha soomaalida wax weyn ugu bedeshay in cayaaraha si live ah looga daawado telefishinada
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha hees uu ku luuqayo fanaanka codka macaan ee cawaale aadan codkaas cawaale aadan wuxuu gabagabo yahay idaacaddaydii duhurnimo caashacuud ano ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinayay tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Sida